ku tala jirnaa waxaa jira golaha wasiirada ee committeyaal ama guddiyo hoosaad oo arrimaha bulshada siyaasadda loo dhanyahay nabadgelyada dhaqaalaha waxaa noo samaysan tubta arrimaha bulshada tubta horumarinta arrimaha bulshada qorshaheenna oo ra-iisul wasaaraha ansixiyey waxaa muhiimadda kow ahayd in sharcigan horta la mariyo oo baarlamaanka uu ansixiyo oo sharcigan uu dhaqan galo si fawdada ay u yaraato control loogula dowladda caafimaadka meeshay ka marinayso shaqadeeda teeda kaleeta waxa waaye laba isbitaal magaaladan muqdisho oo hadda ay wasaaradda deganta at least laba isbitaal inay dowladda la wareegto oo ay maamulkeeda iyo dhaqaalaheedii iyo wax walba iyada kafaalo qaado oo u free noqdo taas waa la ansixiyey sida ugu dhaqsaha badanna ayay horumaraysa horumari doontaa isbitaallada waa la wareegaynaa dabcan tartiib tartiibaan ula wareegaynaa qorshaheenna waa noo diyaar waana rajaynaynaa wax bilaash ah ama aan aada u qiimo yar oo qof muwaadinkaasi oo danta yar aanan culays marnaba u keenayn inay noqoto service ka la bixinayo